بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحو قبل أبنيا آية أفرتن يكواد من سورة الروم قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وعين كسو جرني في تفسير سورة الروم أي نصعطة قال تعالى إلهي وحيره ظهر الفساد فسادك يحمه ayaa daahiray filbari barriga iyo walbaxri labadaba fasaadkiibaa daahiray oo iska muuqday balaayooyinkii iyo dhibaatooyinkiibaa ka daahiray barri iyo baxri labadaba waana bimaa kasabat bisababi maa kasabat aydinnaas dadka gacanahoodu waxay kasbadeen sababkeed iyo darteed baa bad iyo berriba fasaadkii uga daahira dadkaa macaasi sameeyey dunuub bay gelayaan arrinkaa ciqaabkiisibaa ka daahiray barriga iyo baxriga oo waxaa la yidhi meelaha biyuhu ku jiraan oo dhan waa baxrigii berrigiina waa dhulkaa bannaan ama waa miyiga iyo magaalada baa looga jeedaa miyi iyo magaalaba filbari iyo walbaxri tuulooyinkii iyo magaalooyinkii iyo meelihii baadiyaha ahaa taasna waa lagu fasiray labadaba fasaadkii baa muuqday fasaadkaasi waa maxay maxaa la arkay dadkii markay macsi badan galeen abaartii baa dhacday gubasho badan baa dhacay qarqi iyo biyo lagu maarata baabaa dhacaya barakooyinkoo la baabi'iyo la tiro dhibaatooyin badan oo macaasida shu'migeeda iyo xumaheedu keenayo weeyaan sarcigii iyo dalagii wixii soo baxayey iyo mirihii baa la nusqaaminayaa macaasida darteed markaas dahara alfasaadu fi lbari walbaxri labaduba waa sidaas waana bimaa kasabada aydinnaas markaas ilaahay wuxuu yidhi liyudiiqahum bacda aladii camiluu markii la ciqaabay macaasiday sameeyeen sababkeed iyagiina dhibaataa lagu lagu sameeyey cadaabka weyn oo kulliga aakhirow jiraaye ilaahay waa facala daalik uu sameeyey waa la ciqaabay waa liyudiiqahum inuu dhadhansiiyo bacdo aladii kii barkiis camiluu ay camal faleen bacduun ka mid a amaa jamiic wixii oo dhan xaggay ka sugaysaa aakhiro wey taas xumihay sameeyeen iyo macaasidii qayb ka mida baa lagu itixaamaya abaartii baa lagu keeni cudurradii baa imaanaya sicir barar baa dhacaya dhibaatooyinka dhacaya bad iyo biri waxaasaa lagu salladaya lacallahum waxay mudan yihiin yarjicuuna inay laabtaan oo ay noqdaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keenaan taas bay mudan yihiin lacallahum yarjicuun marka wuxuu leeyahay dee qofkii ilaahay ku caasiya dhulka dhulkiibuu fasahaadiyey ardada iyo cirka salaaxooda iyo wanaagooda waa daacadaa layidhi welida baa leeyahay xuduudda oo la ogo ama sharciga oo axkaamtiisa la hirgeliyo hal xad oo ka mid ah dhulka laga ogaa ka wanaag badan oo laga kalgacal badan yahay afartan beri oo roobda-ayo sharciga loo hoggaansamay baa kaa cajo badan lanna markii xuduudda la oogo dadkiibaa sharki iyo xumaantii iska daynaya ama in badanoo ka mid a iska daynaysa inay xaaraantii iska daayaan illaa waa la qabanaya way ogyihin haddii la yska daayana ummaddii oo dhan baa dhibaatadii gaaraysa waxaa kalou tilmaamayaa ibnu kaiirku qofka faajirka oo dhulka fasahaadinaya markii uu dhinto sida xadiidka saxiixa ku soo arodhay yastariixu minhu lcibaadu walbilaad addoommada iyo magaalooyinka iyo washajaru wadawaabu geedaha iyo xayawaanka waxaasoo dhan baa ka raysanaya ka istareexaya ilahu adaana dhaafiye bay leeyihi midka dhibtiis marka dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri waa aayad aad iyo aad u macno ballaaran oo cajo badan ummado dhan ashyaa dhan baa macaasiday la yimaadeen darteed magacoodii loo bedelay muuqaalkoodii loo bedelay waxyaalahaasoo dhan lagu sameeyey kuwo waxaa ka mid ahaa khamrada cabbi jire macaasi badan bay la imaan jireen waxaa la tilmaamayaa faaxishada iyo xumaantu markay muuqato bayaan iska noqoto oo ay daahirsadaan dadku waxay sabab u noqotaa daacuun inuu yimaado iyo xanuunno waxa la beego ama la miiso haddii la nusqaamiyana abaar baa dhacda shiddatulmu'uuna waxaa dhacas sicir barar dadkiibaa nolosha iyo biilku deeqi waaye waay waxay kaloo keenaysaa suldaanka iyo cidda markaa xukuntaa in jawr uu ku sameeyo cadaalad darro ku dhaqo sakada haddii la diidana roobkaa meesha laga wada haddaan xoolo jireenna afkaba looma saareen bahaa'imta ama yaraankaabaa jiro aan dembiga gelayn ilaahay haddii ballankiisa iyo ballanka rasuulkiisa laga baxana cadow baa lagu salladaa ummaddaas ummaddu hadday isdhacdo dadka xoolahooda macnaha waxa weeyaan a'immadu hadday kitaabka ilaahay dadka ku xukumi waayaanna dagaallo iyo fitano iyo rabshooyin baa lagu salladaa ribada haddii la cunana dhulgariiro iyo zilzaal iyo waxaasaa ku dhaca markaasaa ummaddiiba dhibtii baa wada gaaraysa walidaa waxaa la yidhi qofkii dembi inta gala dembigaa la yimaada khalqiga oo dhan jin iyo insi iyo dawaab iyo shimbiro iyo wuxuush iyo wax kasta maalinta qiyaamada waa la doodaya waxaasoo dhiba adaa sabab noogu ah bal nagu dhacay ilaa wixii baaba noolihii o dhan baa waxay camimayaan mogta dhibaatada timid marka waxyaalahaasoo dhan baa meesha ka imaanaya dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bimaa kasabat aydi nnaasi liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun qul waxaa dhahdaa nabiy llaahi maxamed oo calayka asalaatu wasalaam siiruu socda fil ardi ardada dhexdeeda fanduruu waxaad eegtaan kayfa sida kaana u ahaaday caaqibatu ladiina kuwii ciribtoodii kuwii ciribtoodii say ahaatay min qabl horay bal waddanka socda waxaad fiirisaan meelahay deganaan jireen kuwii dulmiga la yimid bal ciribtooda waxay ku dambaysay fiirsha oo waa maxayd ilaahay daarahooda waa kharib cibratan liman yactabir baa laga dhiga markaas aladiina min qabli kuwii horey u jiray bal ciribtoodii waxay ku dambaysay ee xumaanta sameeyey ilaahay wuxuu yidhi kaana akarum iyaga badankoodu wuxuu ahaa kaana akarum badankoodu waxay ahaayeen mushrikiina kaafiriin kaana akaruhum mushrikiin waxay ahaayeen baa la tilmaamay deedna waa la halaagay wey faaqim oog wejhaka wejigaada liddiini diinkii alqayimi ee toosnaa mar hadday saa tahay wejigaada maxaa looga jeedaa bikulliyatika wey adigoo dhan gebi ahaantaaba wejigaada iyo kulligaaba oog oo liddiini alqayimi ila diini lmustaqiimi diinul islaamka adoo dhan ku dhex sugnow xagga iyo xagga ha uga bayr noloshaadoo dhan diinu islaamka ku bine ku dhaq ku maamul min qabli an yaatiya intuusan imaan horteed yowmun maalin maalinkaasoo laa maradda celin lahu aysan isaga u ahaanin min allaahi ilaahay xaggiisa celis aysan uga ahaan maalin hadduu yimaado xag rabbi aan laga celinayn wey waa maalinka qiyaamada waxaa kaloo lagu fasiray waa maalinka qofku dhimanayo mar haddii dhimashada wakhtigeedu yimaado celin ma leh war intaan wakhtigaa la gaarin lagu soo celin maayo adduun ku soo noqon mayside diinta weji adoo dhan ku toosnow min qabli an yaatiya yowmu laa maradda lahu min allah ilaahay wuxuu yidhi yowmaydin maalinkaa isagaabay yasaddacuuna dad ku kala kala firqanayaan kala tegtegayaan yatafaraquuna maalintaasay fariiqyay kala noqonayaan waa laba fariiqun fariiqun fi ljanna iyo wa fariiqun fi saciir yasaddacuuna waxaa weeyaan markaasay kala soocmayaan oo kala tegayaan kala baxayaan waa kuwaan siday kala noqdeen man kafara kii gaaloobay oo ilaahay ka gaaloobay fa calayhi isaga unbuu ahaaday dushiisa kufrigu kufrigiisu wixii halkaa ka xasilay dembi iyo ciqaab isaga unbay dushiisa ta waman camila qofkii camal falay saalixan camal wanaagsanna falianfusihim nafafyaalkooda ounbay yamhaduuna u gogleen naftooday yaa u sii diyaar gareeyeen oo u gogleen meel wanaagsan oo raaxo ah oo firaash iyo guri iyo qaraar iyo meel lagu sugnaado ah camalkii saalix ay la yimaadeen waman camila saali camal saalix qofkii la yimid wax kale ma ahee waxa halkaa ka xasiloo khayr iyo hawaab iyo jannaah falianfusihim bay iyaguna yamhaduuna naftoodan bay halkaa u gogleen oo u diyaariyeen facala daalika ilaahay waa sameeyey liyejziya ilaahay inuu abaal mariyo aladiina kuwa aamanuu rumeeyey ama liyejziya allaahu yamhaduuna ku falianfusihim bay yamhaduun u gogle liyejziya ilaahay inuu abaal liyejziya halkaas damiirkaas faacilkaabaa ilaahay u celinaysa ilaahay inuu jazeeyo aladiina kuwa darteed aamanuu rumeeyo wa camiluu camal fale asaalixaati acmaal wan wanaagsan min fadlihi fadligiisa iyo dheeraadkiisa xaggeeda ilaahay inuu ka abaalmariyo oo ka jazeeyo ilaahay kuwa mutaqiinta u yaboohay innahu ilaahay laa yuxibu ma jecla alkaafiriina kuwa gaalada ah waa u caroodaa weeye idinuu jeclaada iskaba dhaaf taas waa meesha ku jidha mu'miniinta fadligiisaa lagu abaalmarin gaaladana cadligiis gaalada cadaalad waa maxay waxa weeyaan waxaan ma gasheen xumaanta ma samayseen iimaan la'aan ma ahaydeen ilaahay ma ka kufrideen cadaaladii baa laydin marinaya naar baa la geynaya kuwan kalena waaba bifadlihi oo waxa weeyaan waxay keensadeen wax ka badan oo dheeraad ah iyo janno ah iyo khayr ah baa lagu abaalmarinaya wa min aayaati ilaahay aayaadkiisaoo ka mid ahaaday an yursila ilaahay inuu diray arriyaax macnaha irsaaluhu ilaahay diriddiisa dabaylaha uu diray mubashiraatin xaal ay yihiin dabaylahaas kuwa bishaaraynaya xaal ay yihiin oo ay bishaaro ay wadaan waa dabaylihii weeyaan roobkii ka hor baa uduggii iyo saxansaxadii iyo bishaaraha meesha imaanaysa mubashiraat bishaaro kale weeyo markii la arko dadkii roob baa imaanayay ku bishaaraysanayaan nabaad baa soo baxaya risqi baa soo baxaya waxaasoo dhan baa lagu bishaaraysanaya mubashiraat iyo waliyudiiqakum ilaahay inuu idin dhedhansiiyo min raxmatihi naxariistiisa ilaahay roobkaasuu idiin soo deji ilaahay inuu idin dhedhansiiyo raxmaddiisa raxmaddu waa roobka addoommada iyo magaalooyinka lagu noolaynaya iyo walitajriyal fulku doontuna inay dareedho doonyaha wey biamrihi ilaahay amarkiisa badday saa u jiirayaan dabayshaasay ku socon jireen ilaahay idankiisa iyo iraadadiisa urtaasay markaa saa u raacayaan iyo walitabtaquu inaad dalabtaan min fadlihi ilaahay fadligiis walacallakum waxaa mudantiin tashkuruuna tashkuruuna allah ilaahay inaa u shukridaan oo aad ilaahay mahad u celisaan taas baa dow ah oo mudanti ibnu kaiirku wuxuu soo rarayaa dabayluhu wuxuu yidhi waa sideed afar ka mid ah waa raxmad afarna cadaab bay wataan annaashiraat wاlmubashiraat wاlmursalaat wاdaariyaat kuwaas waa afar afar kalena midda caqiimkaa iyo midda sarsarkaa oo labadaa baadiyahay ka dhacan iyo midda caasifka iyo midda qaasifka iyagana labadaas badday ka dhacan bal marka kuwaas raxmaddii bay hogaaminayaan oo loo soo dhiibaya dabaylaha raxmadda xambaarse ciddii la ciqaabayana kuwa kalaa lagu diraya ummado dhan baa dabayle lagu halaagay meelahay dabayluhu ka yimaadaan iyo meelahay ka dhabanayaan waa kala duwanta soba iyo dabuur iyo waxa weeyaan junuub iyo shimaal iyo dabayluhu waa waa kala jiraan waa naacawdaas ilaahay keenay oo naxariista ah ciddii ilaahay uga dhigo subxaanahu wa tacaala litabtaquu min fadlih walitabtaquu min fadlih walacalakum tashkuruun qaala tacaala walaqad xaqiiqe arsalnaa waxaanu dirnay min qablika hortaa rusulan rusul ilaa qowmihim baana u dirnay nabiyullaahi maxamedo calayhi salaatu wasalaam rusulkaa horeysaan ummado u dirnay waa rusul tiro badan ummadaha loo diray ummadahaas rusushu waa beeniyeen badankooda fa jaa-uuhum waxay ula yimaadeen bilbayinaat aayaad cadcad mucjizaada waadixaada fantaqamnaa waan ka argoosannay min aladiina kuwa ajramuu ijraamka iyo dembiga sameeyey waxaa meesha ka horeeya oo anaa xadaf ah ee argoosiga ka hor fakadabuuhum rusushii bay beeniyeen fantaqamna deedna markaasaan ka argoosannay min aladiina kuwa ajramuu ijraamka iyo dembiga sameeyey mujrimiinta wa kaana xaqan calaynaa nasru lmu'miniin baa ilaahay wa kaana wuxuu ahaaday nasrulmu'miniina mu'miniinta nasrigooda iyo uhiilintoodu xaqan xaq buu ahaday calaynaa dusheeda ilahay waxba kuma waajibaan annagaa isi saarnay wey wa kaana wuxuu ahaaday xaqan xaq calaynaa dusheeda nasrulmu'miniin kaana isimkeedii baa nasrulmuminiin kaas mutaakhirka ee dambe weeyaan wa kaana nasrulmu'miniina xaqan calaynaa oo kale wey macnaha markaa sheegaysa qur-aanka markaa akhrisin wa kaana xaqan calaynaa nasrulmu'miniin marka iyadoo lagu jiro aayaadkii iyo dabaylihii iyo axkaamtii halkaa la xidhiidhay baa intaan la soo dhexgeliyey iyadoo nebiga loo tasliyeynayo o la dejinayo calayhi salatu wasalaam wa min aayaati an yursila riyaaxa mubashiraat markii layihi midaan dambena aan la gaarin allahu ladii yursilu riyaaxa fatuhiru saxaaban baa intaa la soo dhexgeliyey ictiraadiya la yidhaahdaa nebiga calayhi salaatu wasalaam loo tasliyeynaya dabaylihii baa lagu noqonaya allahu ilaahay alladii allah wey yursilu dira ariyaaxa dabaylaha ilahy waa midka dabaylaha dira fa tuhiiru waxay kicinaysaa dabayluhu fa tuhiiru waxay kicisaa saxaaban daruur daruurtaas dabayshaasi daruuray kicinaysa markaasay kaxaynaysaa fa yabsuduhu ilaahay markaasuu fidinayaa fi samaa'i samada dhexdeeda kayfa yashaau si allaale sida u doono baa ilaahay markaa daruurtii u fidinaya jawiga iyo hawadaasaa lagu fidinaya mar waa mid iska khafiifa daruur khafiifa mid mar waa mid culus isdul saar saaran mar cirkoo dhan bay daboolaysaa mar ma daboolayso waa kayfa yashaau sida ilaahay doono mar waa sidaas wayajcaluhu ilaahay wuxuu ka yeelayaa kisafan qidca qidco marmarna daruuraha waxaa laga dhigayaa teelteel mutafariqa ah oo waa maxay halkaa gobol baa taagan halkaa daruur kalea taagan halkaa kale mid kalea taagan cirkii baa halkaa u dhexdhexeeya waa qidacan wayajcaluhu kisafa wey fa taraa waxaad arkaysaa markaas alwadaqa roobkii baa arkaysaa yakhruju xaaluu soo baxayo min khilaalihi daruurta dhexdeeda roobkiioo daruuraha dhexdooda min khilaalihi saxaabka dhexdhexdiisa roobkiioo ka soo yaacay dhibcihiioo ka soo yaacay markaasaa waxaa laga dhigayaa wax saas u firiqsanoo dhibcihiiyo sidii qasabad iyo wax tuubbaa mawjada laga dhigi maayo haddii laga dhigi lahaa meel kasta waxa weeye bur iyo dooxo iyo guri wuxuu ku dhacaba waa baabi'i lahay laakiin waxaa ilaahay ka dhigayaa waxa weeyaan saasaa loo firdhinaya dhibcahaasaa laga dhigaya rushaynta oo kale ah roobkiibaa arkaysaa yakhruju xaaluu ka soo baxayo min khilaali fa idaa asaaba ilaahay markuu ku asiibo bihi roobkaas man yashaau ciddou doono min cibaadihi ka mida idaa hum waaba iyagoo yastabshiruuna bishaaraysanay qoladaas markii roobka la siiyo addoommadiisa ciddii ka midoo roobka ilaahay u qadaro markii roobku qabto waaba iyagoo farxaya waa iyagoo bishaaraysanaya ila waa dad roob helay ummadoo dhan baa waa saas wey qoladii roob hesha waa iska faraxsan yihiin oo waa iska bishaaraysan yihiin idaa hum yastabshiruun ayaa laga cabira isla markiiba bishaaradaa iyo faraxaas baabaa ka muuqanaya raxmadda ay heleen waxay og yihiin raxmadda ay heleen biyo in la helay biyihii roobka hadduu dhulka qabtay dhir inay soo baxayso xoolihii inay ku cayilayaan caanihii markaa kabacdiina imaanayaan xoolihii xoog yeelanayaan wax kasta in roobkan ka sababoobayaan oo barwaaqo iyo khayr ah arsaaqdiiba waasan oonsa mirihii soo baxaya beerihii la tabcanayo idaa hum yastabshiruun abaartii waa laga baxay baa laleeyahy wain kaanuu wainhu shaniye mukhafafatu min ahaqiila ka dhig kaanuu waxay ahaayeen kuwaas min qablu horay min qabli an yunazala la soo dejiyo horteed calayhim dushooda intaan roobkan lagu soo dejin waxay ahaayeen min qablihi misna waa la soo celiyo kusii adkeeyo soo dejintiisa roobkan horteed waxay ahaayeen la mublisiina kuwa quustay oo yidhi sanadkan abaar baa la iskugu bixiy roob ma leh wax la helaya ma leh waa u dhammaatay dadiyo dunyo waa la baaba'ay haa macluul baa dhacday waxaas iyo wixii ka daran bay dhahaya waa quustay iyagoo quustay baa markaas ilaahay roobka u keenaya wahuwa aladii yunazilu hayfa min bacdi maa qanaduu kaasa ilaahay soo dejinaya wain kaanuu waxay ahaayeen wain hushaane kaanuu waxay ahaadeen min qabli an yunazala la soo dejiyo horteed calayhim dushooda min qablihi hortiisa soo dejintiisa la mublisiina wacnaha waxaa weeyaan ay yaa isiin baaisiina qaanidiin kuwa qusa yasi uu ku dhacay yaaisiin qaanidiin weeyaan fandur haddaba fiiri ilaa aafaari raxmatillaahi ilaahay raxmaddiisa raadadkeeda fiiri raxmad ilaahay sooma keenin iyo roob raxmaddaa raadkeeda bal fiiri tadabbur la imow caqli la imow eegman la imow raxmaddii iyo madarkii yimid raadka ay samaysay bal fiiri oo waa maxay dhirtiiba cagaar noqoto ubax baa soo baxa miraa soo baxa khayr badan baa la helay kayfa sida yuxyil arda ilaahay dhulka ugu noolaynayo u noolaynayo bacda yuxyii u noolaynayo alarda dhulka bacda mowtaha dhimashadeeda ka bacda dhulkii sow ahaa iyo maanta suu yahay bal intaa fiiri soo wax dhintay awal ma ahayn soo lama noolayn oo maxay u diidayaan dadkuna haddou dhinto oo hadhow saa loo soo nooleeyo waaba u jeedaanba hadeer dhulkii baaba saa loo galay dhulkay ku noolaayeen baaba saa loo galay ilaahay wuxuu yidhi inna fii daalika kaa isagaa dhexdiisa waxaa ahaaday mada inna daalika maya inna daalika allahaas arrimahaa sameeyey la muxyi lmowtaa kuwa dhintay ka nooleeya wey allaha intaas awooddaa leh oo dhulkaas saa ka dhigo raxmaddaa keenay waa allaha dadka soo noolaynaya intay dhinteen ka bacdi wahuwa ilaahayna calaa kulli shayin shay dhammaantii qadiirun mid awoodo wey walain arsalnaa haddaan dirno riixan dabayl zarcigii iyo dalagii iyo beerihii iyo wixii naqi haddaan dabayl ku dirno oo fara'ow ay arkaan hu oo zarcigiiya intuu cagaar ahaa ka bacdi ay arkaan musfaran xaal uu yahay mid qallalay boroberow yeeshay ya oo isbedelay awal waa cagaarnaaye dabaysha ku dhacday darteed naqa qallayl baa galay markii la yidhaahdo wixii qallayl galo oo cagaarkii ka ba'o oo cawlcawl yeesho oo isbedelaan ya ay arkaan musfaran xaaluu yahay ladallu waxay ahaanayaan min bacdihi gadaalkiis yagfuruuna kuwa kufrinaya saasay noqonayaan intuu saas boorboorow u noqdayoo naqii qallalay beertii iyo mirihii iyo dhirtii qallaleen nicamtii ilaahay bay jaxdinaya haddeer kuwii faraxsanaa roobku markuu yimid quusashaa ku dhacays kufri bay la imaanayaan roobku markuu yimaadana waawaa farax waa farxayaan dhibaatadaa markay zarcigooda iyo mirahooda iyo beerihii bixi waayaan waxaanay ku dhacaanna nicamtii hadeer la siiyey bay ka kufrinayaan ladalluu waxay ahaanayaan min bacdihi yaa kaad gadaashiis musfarka intuu noqday dabadeed yakfuruuna way kuwa kufrinaya ilahay nicamtiisa iyo nicamtiisa way kaa kufrinaya qaala tacaala ilah yidhi fainaka adigu nabiyullaahi moxamedo calayka asalaatu wasalaam laa tusmicu ma maqashiin kadhid almowtaa kuwa dhintay hama maqashiin kadhid walaa tusmicu mana maqashiin kadhid assumma kuwa dhagahala adducaa'a yeeridda idaa wallow markay jeensadaan mudbiriina xaalihii kuwa dabaduway qof dhagala misna sii jeensay waxba ma maqashiin kadhib si aad wax ugu sheegto ma jiro laanna hadduu soo jeedo kulow gacantaagaada iyo bushimahaada iyo wuxuun dareemo bay ahaan lahay kuwaanna kuwaasay shabbahaan wax dhintay oo dhagala bay shabbahaanoo xaq qaba weligood ma maqlayaan mana fahmayaan gaalka arrinkaa lagu miaalinaya waxaasay ka dhigan yihin waa dadka noocaasa weeye marka ibnu kaiirku wuxuu leeyahay adigu ma maqashiin kadhide bale daalika ilallaah arrinkaas ilaahay buu u ahaadayoo ilaahay baa awooddiisa kuwa dhintay maqashiiya kuwa nool codkooda markuu damco kuwa dhintoo qabriga ku jira markaad dul istaagta ilaahay baa codka gaarsiinaya markuu ilaahay dam ilaahay baa hanuuninaya ciddou doono ilaahay baa dhuminaya ciddou doono cid ka soo hadhayo arrinkaas samayn ka dhaana ma jiro dee kuwaa dhintaynas waxaa maqlayn caaisha waa iyadii aayaadkan u daliishatay laakiin waa iyadii loo jawaabay wasaxiixu cinda alculamaa'i waxa weeyaan dee dadkaasi intaasoo adilaa waa soo aroordhay in ay maqlayaan oo dadka halqubuurka markii la salaamo assalaamu calaykum khidaab baa lagu salaamaya inay wax maqlayaan in dareenkii loo soo celinaayo waxyaalahaasoo dhan qisas badan oo ibnu kaiirku halkaan aayaddan ka bixinayo ee fartiisa aada u yaryare waysan dhabigu muuqane ayaa jira oo cajaa'ib ah oo halkaa aad ka dabagelaysaan labadan aayadood gadaalkooda ayuu in badan kaga hadlayaa arrintaa la xidhiidha dadka dhintay qaybka wax u maqlayaan qisas dhacay arrimo waaweyn oo halkaa ka sheegaya wamaa anta maadan ahaanin nebiyullaahi moxamedo calayka salaatu wasalaam bihaadi lcumyi kuwa arag gala mid hanuunin kara mid hanuuninaya can dalaalatin baadinimadooda kama hanuunin ka dhig mid hanuuninaya maadan ahaanin kuwa araggala indhahal qof hanuunka laga indhatira wey indhahan kaloo caadiga maaha in tusmicu maa tusmicu adigu ma maqashiin kadhid ilaa man mooyaane yu'minu rumaynaya biaayaatina aayaadkaynaga oo fa hum muslimuuna markaas kuwa hogaansamay fahum iyagu muslimuuna kuwa hogaansamay oo muslimiin ah in tusmicu ilaa man yu'minu biaayaatina fahum muslimuun darsigeenu intaasu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu biاsawaab